أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة أبو بكر بن محمد شطى رحمه الله تعالى خاتمة نسأل الله تعالى حسن الختام خاتمة هذه مدني خاتمة مد كتابك ختنتيو نسأل الله تعالى إلهي وحن ويديسنينا حسن الختام khaatimada wanaagsan ayaan ilaahay weydiisanaynaah waa masaa'il uu doonayo sheekhu inuu kitaabkiisii durarulbahiya uu ku soo khatimo kitaabkii sheekhu wuxuu inooga soo hadlay axkaamta dahaarada iyo axkaamta salaada iyo axkaamta soomka iyo axkaamta xajka iyo axkaamta sakada intaasoo axkaam ah sheekhu markuu ka soo hadlay ayuu wuxuu dooni sheekha halkan inuu ka guda galo awsaafu lmu'min qofka muuminkaa tilmaamaha looga baahan yahay qofka muuminka ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa naxariis iyo riduhu ay u yaallaan tilmaamaha looga baahan yahay wuxuu yidhi sheekhu raximahu llahu tacaala yejibu waxa waajibaya calaa kulli mukallaf qof kasta ee mukallaf ah atowbatu toobadkeenid ayaa waajib ku ah fawran min fawrin si deg dega uu toobad keeno min kulli macsiya macsiyo kasta iyo dembi kasta inuu qofku ka toobad keeno waajibu kabiiratan macsiyo weyn kaanad macsiyadu ha ahaato aw amase sagiiratan ama mid yar ha noqoto masalada ugu horraysu sheekhu uu ka hadlay waxaa weye qofka horta mar walbaba haddii dembi uu ka dhaco waxaa waajib ku ah inuu dembigaa ka soo laabto oo ilaahay uu uga toobad keeno subxaanahu wa tacaala marka toobadkeenkuna wuxuu iska leeyahay shuruud shuruud saddex uu leeyahay haddii waxa aad ka toobad keenayso uu yahay xaq ilaahay aad ka gashay subxaanahu wa tacaala shardiga ugu horreeya waxaa weeye aliqlaac can almacsiya qofku koo waa inuu horta dembiga uu faraha kala baxo qofku isagoo dembigii ku dhex jira hadduu yidhaaho astakfirullah astakfirullah uu yidhaaho ma ansaxayso toobadaas waxaa kaloo shardi ah annadamu cala almacsiya qofku waa inuu ka shallaayo caasinta ilaahay uu ku caasiyey oo ay la weyn tahay oo ay la weyn tahay oo wax weyn inuu ku dhacay oo meel weyn uu ka dhacay inuu aaminsan yahana waa shardi oo ilaahay qalbigiisa isagaa quluubta daalacdee ilaahay qalbigiisa waa inuu ka daalacdo annahu naadim inuu shallaay iyo qoomamo iyo ka gubanayo waxa uu sameeyey inuu ka gubanayo waa inuu ilaahay qalbigaaga uu ku arko oo ilaahay qalbigaaga uu ka daalacdo shardigu amaa qofkii haddii isagoo wax culaysaba qalbigiisa uusan ka muuqanayn oo wax qoomama iyo wax culaysaba dembigii uusan ku haynin astakfirullah astakfirullah uu iska yidhaaho towbadaasi ma ansaxayso waa in ilaahay uu kugu arko culays in culays uu dembigu kugu hayo in qalbiga aad ka gubanayso in dhibaata dembigu ay kugu hayo waa inaad dareento oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigaaga uu ka arko shardigu waxaa kaloo shardi ah alcasmu calaa an laa yacuuda abadan qofku waa inuu go'aansado mar dambe inuusan dembigaas dib ugu laabanayn amaa hadduu toobad keenayo isagoo qalbigiisa uga jiro fursad haddii ay ku soo marto dembigii mar kale samee oo mar kale ku laabo ayuu isleeyahay haddii fursad aad hesho qofkaa isagana towbadiisii ilaahay ma aqbalayo liannahu waa towbatu lmustahzi'iin billaah waa qof ilaahay ku jeesjeesaya qofkaana mustahzi ah towbadiisa ilaahay ma aqbalayo haddii marka waxa qofku uu ka toobad keenayo ay yihiin xuquuq bani aadam dembi bani aadam uu ka galay oo masalan bini aadam maalkiisii uu dhacay bini aadam cirdigiisii iyo sharaftiisii uu meel uga dhacay shardi afaraad ayaa haddana la shardiyo waxaa shardi ah raddu lmadaalim qofku wixii uu ka dhacay waa inuu dib ugu celiyo hadduu cirdigiisii iyo sharafkiisii meel uga dhacay oo uu xantay ama been uu ka sheegay waa inuu isagii cafis ka dalbado cafis waa inuu ka dalbado waa shardi waa markii saddexdii shuruud oo aanu soo sheegnay uu soo maro ka bacdiya haddana waxaa loo shardin shardi afaraad oo ah raddu lmadaalim wixii qofka muslimka ah aad ka dulmisay waa inaad dib ugu celiso haddii cirdigiisa iyo sharafkiisa meel aad uga dhacdayna waa inaad cafis ka dalbato shardi wey marka towbadaasuu sheekhu ka hadliyo wuxuu yidhi yajibu calaa kulli mukallaf waxaa ku waajibayaa towbatu toobadkeenid fowran si degdega min kulli macsiya dembi kasta uu ka toobad keeno kabiiratan kaanad mid weyn ahaatayaa macsiyadaas aw sagiiratan ama mid yar ha noqoto qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi watuubuu ila allaahi ilaahay xaggiisa u toobadkeena jamiican dhammaan xaalaad tihiin ayuha almu'minuuna mu'miniintanow ilaahay dhammaantiin u toobadkeena oo ilaahay u laabta maxaa laga heli faa'iidada laga helayo toobadkeenku ilaahay noo tilmaamo ilaahay wuxuu yidhi lacallakum waxaad mudantihiin haddaad ilaahay u toobad keentaan tuflixuuna inaad liibantaan towbada faa'iidada laga helayo waxaa weeye alfalaax fi اddunya wاlaakhira adduunyadana qofku inuu ku liibaanayo aakhiradana uu ku liibaanayo in allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu اlmutadahiriin aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi ilaahay wuu jecel yahay kuwa ilaahay u soo laabta oo ilaahay u toobadkeena rabbi wuu jecel yahay dembiyadana iska dahira marka faa'iidada toobada laga helayo waxaa ka mid a maxabat اllaahi tacaala ilaahay inuu ku jeclaanayo subxaanahu wa tacaala nebigeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu tusaale iyo miihaal uu u soo qaaday qofka ilaahay u soo laabtay oo markuu ilaahay caasiyey toobad keenay ka bacdi wuxuu ku miihaaliyey qof musaafir ah oo neef geela cuntadiisii iyo cabitaankiisii ay u saaran yihiin ee neefkii uu ka fakaday neefkii cuntadiisii iyo cabitaankii ay u sarraayeen ayaa ka fakaday yuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam mudduu raadinayay neefkii cuntadii iyo cabitaanku uu saarnaa muddo markuu raadinayay waa daalay waa quustay geeduu iska hees seexday geed ayuu hoos seexday markaasuu hurdada markuu ka kacay wuxuu arkay neefkii cuntadiisa iyo cabitaankiisu ay u saarnaayeen oo isagii dul taaganba waa neefk neefkii uu ka quustay neefkiioo dul taagan ayuu arkay markaasuu wuxuu yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuka akhda'a min shiddati alfarax uu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam faraxiya intuu ka batay ayuu hadal khalada ku hadlay markaasuu wuxuu yidhi ilaahu adiguna addoonkaygiyaa tahay aniguna rabbigaagii ayaan ahay faraxii intuu ka batay ayuu hadalkaa khaladkaa ku hadlu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam marka sida qofkaasi uu farxo si ka daranaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu farxi qofka addoonkiisa markuu soo laabto oo ilaahay uu toobad keeno subxaanahu wa tacaala wa qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam tuubuu ila allaahi ilaahay u toobad keenu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam waa xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku wariyey fa innii anigu atuubu ilayhi ilaahayaan u toobad keenaahuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam kulla yowmin maalin kasta mi'ata mara maalin kasta boqol goor ayaan ilaahay u toobad keenaahu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam waa nebigeenna sala allahu calayhi wasalama wax dembiyaba aan lahayn ayaa maalin walba boqol goor u toobad keeni jiray nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu yidhi sheekhu wayajibu waxaa waajibaya calayhi cala almukallaf qof kasta oo mukallaf ah waxaa kaloo waajib ku ah tajriidu qalbihi qalbigiisa ka dhartiriddiisii qalbigiisa inuu ka saafigareeyo bimacnaa takhliya tajriidu qalbihi qalbigiisa saafigarayntiisa iyo wa xifduhu qalbiga ilaalintiisa min jamiici alawsaafi tilmaamaha dhammaantood laga ilaaliyo tilmaamahaasoo almadmuumati ee la eedeeyey tilmaamaha sharcigu caayay oo sharcigu u eedeeyey waa inuu qalbigiisa ka ilaashado oo qalbigiisa uu ka xafido maxaa ka mid ah arrimaha sharcigu eedeeyey oo quluubta laga ilaashanayo wadaalika ka shaki shakin oo kale fillaahi ilaahay qofka uu ku shakiyo tacaala ku rahay oo ilaahay inuu shakiba uu kaa galo ilaahay awooddiisa inuu ku shakiyo yacni risqigii ilaahay irsaaqaddii ilaahay uu ku shakiyo abuuristii ilaahay koonkan iyo ifkan uu abuuray inuu ku shakiyo waxyaalaha noocaas oo kale waa inuu qofku qalbigiisa uu ka ilaaliyo waana waana ra'su lmuhlikaat wa acdamu lmuhlikaat waxyaalaha qofka bini aadamka diintiisa halaaga waa qodobka ugu weyn qodobka ugu khatarsan wey qofku inuu la yimaado ashaku fi اllah waxayna ka mid tahay min makaayidi shayطaan waxyaalaha shaydaanku qofka muslimka ee muuminka uu ku lumiyo ayay taasi ka mid tahay oo nebigeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi inna shaydaana yejri min ibni aadam majra dami qofka shaydaanku bini aadamka wuxuu ugu socdaa sida dhiiggu yacnii meelaha uu maro jidhka uu ka maro siduu dhiiggu ugu wareego jidhka saasoo kale uu jidhkaaga ugu socdaa uu ugu wareegsanaa shaydaanku markaasuu qofka muuminka intuu u yimaado ayuu shaydaanku wuxuu leeyahay man khalaqa kada wa kada waxaas yaa abuuray waxaa yaa abuuray cirka yaa abuuray ilaahay dhulka yaa abuuray ilaahay makhluuqaadkan kala duwan yaa abuuray ilaahay qofku markuu qalbiga sidaa shaydaanka ugu jawaabo marka dambe wuxuu leeyahay man khalaqa rabbaka rabbigaana yaa abuuray marka dambe saasuu ku gaarsiinaya u yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam faidaa balagahu falyastacid billaah heerkaas shaydaanku hadduu ku gaarsiiyo ilaahay shartiisa ka magan galuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam suu kuu sii wado inuu kulumiyuu rabaa inuu kulumiyo oo meel khataraya meel halisa uu ku geeyo ayuu doonaya marka dambe wuxuu ku leeyahay rabbina yaa abuuray saasuu ku leeyay meeshaa khatarta ah markuu ku geeyo ilaahay shartiisa ka magan gal markaa kabacdina dheh uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam aamantu billaahi wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisana anigu rumeeyey allahuma yaa muqaliba alquluubi habbit quluubana calaa diinika bimanika wa karamika wadalika kashaki fi اllahi tacaala waalamni aamin noqosho oo kale min makri اllahi tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala cuquubadiisa iyo makrigiisa in laga aamin noqdo waa in qalbiga laga ilaashado qalbiga waa inuu qofku uu ka ilaashado is yidhaaho ilaahay adiga maba ku cadaabayaba waa macsiyo wey waa dembi khatara inaad aaminto oo boqol kiiba boqol ba aad isku saxdo inaad tahay ahluljanno boqol kiiba boqol aad isi saxdayo waxaad tidhi ilaahay maba ku ciqaabayaba waxaad tahay aamin min cuquubati illaah cuquubada ilaahay aaminaad ka tahay waa qolada ilaahay uu ku tilmaamay falaa ya'manu makra allah ila alqowmu alkhaasiruun ilaahay wuxuu yidhi cuquubada ilaahay waxaa ka aamin noqdaa qolo khasaartay qof khasaara ku dhacay waana guruur min ashayطaani wa min annafs waa shirqool shaydaanka iyo naftaadu ay kuu dhigayaanoo qofka hadduu is yidhaaho waa toosan tahay oo ahluljannaa tahay oo ilaahay ku ciqaabi maayo hadduu is yidhaaho halaagba uma dhimana halaagba uma dhimana maxaa yeelay macaasidii iyo dunuubtiiyaa markaa la fududaanaysa waxaa kaloo fududaysanaa daacadii daacadiina wax weynba agtiisa kuma aha dembigiina wax weynba agtiisa kuma aha midda kale cabsidii laga rabay qofka muuminka iyo welwelka inuu welwelo welwelkiina qalbiga waa ka baabi'i waalqunuudii quusashadii oo kale waa inuu qalbigiisa ka ilaaliyo quusasho min raxmati illaahi tacaala naxariista ilaahay in laga quustana waa inuu qofka muslimka ahi qalbigiisa uu ka ilaashado liannahu waa macsiyo weyn dembi weyn weeye qofku inuu raxmadda ilaahay uu ka quusto waxaa loo baahan yahay an yaciisha almuslimu bayna alrajaa'i waalkhawf qofka muslimku waa inuu ku noolaado rajo iyo cabsi inta u dhexaysa marna waa in welwel uu ku hayo marna waa inaad raxmadda ilaahay rajaynayso laakiin inaad quusato ma aha inaad quusato ma aho tiraa bis wey adiga waa kuu dhammaatay ahlu naara adiga waad kuu dhammaatay naxariista ilaahay maba helaysid ahlu naara tahayna lama rabo inaad ahluljanno isku saxdana lama rabo maxaa la dooni bayna alkhawfi waalrajaa inaad ku noolaatidaa la doonayo taana ilaahay qur-aankiisuu ku diido o ilaahay wuxuu yidhi innahu laa yay'asu min rawxi illaah ila alqawmu alkaafiruun qolada gaalada unbaa ka quusatuu yidhi ilaahay naxariista ilaahay naxariista ilaahay gaalada ka quusata waman yaqnadu min raxmati rabbihi ila adaalluun raxmadda rabbigii waxaa ka quusta qolada luntay qolada luntay waa ra'su dalaal alqanuudu min raxmati illaah ra'su dalaal raxmadda ilaahay oo laga quusto waa madaxa baadida walkibri isla weyninkii isla weyninkii waa in qalbiga laga ilaashado oo qofka muslimka waxaa weeye waa inuu qalbigiisa uu ka ilaashado kibriga isla weyninka leanna waxaa weeye kibrigu waa nowc min aljahli isla weynida qofku isla weyn yahay oo addoommada ilaahayba u arko inuu ka sarreeyo addoommada ilaahay inuu ka fadli badan yahay uu isu arko waa nooc jaahilnimada ka mid ah nebiga sala allahu calayhi wasalam nin saxaabiyo saxaabi kale wax ka sheegay oo dhinaca maaragtaahay waalidkiisa wax uga sheegay ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi innaka mru'un fiika jaahiliya qofkaa haddaadba yacni ka kibirtay saxaabiga ood wax ka sheegtay oo nasabkiisiiba aad durtay innaka mru'un fiika jaahiliya waxaa tahay qof jaahilnimo ay weli ku dhex jirto jaahilnimo ayaa kugu dhex jirta u yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam marka kibirka iyo isla weynidu waa jaahilnimo wey ama alcaarif billaah qofka caarifka ah oo alla yaqaanka ah maalin walba iyo saacad walba waxaa u sii siyaada tawaaduc inuu isliidayo isliidayuu leeyahay waxba ma tihidba waxba ma tihid ayaa maalin walba usii siyaadaya amaa qofka jaahilka aljaahilu fayasdaadu kibran calaa kibrin maalin walba isaguna wuxuusan ahayn uu iska dhigaa jaahilku jaahilku mar walba wuxuusan ahayn ayuu iska dhigaa waalcujbi isla yaabiddii oo kale oo qofku cilmigiisii iyo camalkiisii inuu la yaabo camalkii inuu kula weynaado oo tiraa wax weyn aan sameeyey buuro waaweyn oo ajira ilaahay agtiisa ii jira inaad tidhaahid oo camalkii inaad aragtid ma aha camalkaagii inaad aragtid ma aha waa inaad macaasidaada aragtid meesha camalkaaga aad ka arki lahayd ee cibaadadaadu ay kula weynaan lahayd dembigu ha kula weynaado dembigii tirso dembigii fiiri dembiga khatarta uu leeyahay qalbigaaga welwel ha ku hayo laakiin in camalkaagii kula weynaado oo tiraa biswe yaa ku gaaraya adiga yaa ku gaarayaba cid ku gaaraysa ma jirto yaa maanta salaadda habkaad u tukanayso sidaad soo u soomayso sida sunnooyinka aad u ilaalinayso sida maaragtaa ilaahay aad u caabudayso wax sidaas sameeyaba waa yaryihiin inaad istiraahid waa marad min amraadi alquluub waa cudur ka mida cudurrada qalbiga galaw أعاadنا الlه min dلك ilahi naga badbaadiye subحaanaه وataعaaلى نسأل الlaha taعaaلى an يuطahira quluubana min kuli ma yaxuulu baynana wa bayna ridaahu wax walbo ilaahay ridihiisana kala dhex gelaya ilahay qulubteenna ka saaro subxaanaه wa taعaalى wاlkibri isla weynidii iyo wاlcujbi isla yaabidii qofku cibaadadiisa iyo cilmigiisa iyo camalkiisii inuu arko inuu arko camalkiisii la yaabo wariyaay istustuskii waa inuu qalbiga ka ilaashado muuminka sifaadka lagu yaqaano waxaa ka mid a inuu khalqiga ilaahayba subxaanahu wa tacaala camalkiisii wax dana uusan ka lahayn khalqiga ilaahay subxaanahu wa tacaala inuusan danaynayno cibaadadiisa iyo camalkii inuusan makhluuqa tusaynin oo waxa weeye ha lagu arko oo camalkaaga ha lagugu arko iyo ha lagaa sheego iyo ha lagugu ammaano camalkaaga waa inuusan qofku isdhihinin oo cudurkaa qalbiga uu ka ilaashado alladii huwa ashirku alasqar istustuska waxaa la yidhaha waa gaalnimo yar w gaalnimo yar wayaa la yidhaha istustuska wa huwa an yacmala alqurba liyaraahu nnaasu waa inuu qofku camalka ilaahay loogu dhowaanayo uu sameeyo si dadku ay u arkaan fayajibu tajriidu اlqalbi minhu wa takhliyatu canhu liannahu xaraam biاlijmac istustuska waxa weeye waa xaaraan wa deliilu taxriimihi alkitaab qaala tacaala fawaylun lilmusaliin aladiina hum can salaatihim saahuun aladiina hum yuraa'uun waa kuwa dadka istustusuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala istustuska kuwa samaynaya kuwaasaa cuquubo iyo halaag ay u sugnaadeen wa qaala nebiguna wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam akhwafu maa akhaafu calaykum waxaan idinkaga baqayo waxaa ugu daran ashirku alasqaru gaalnimada yar ayaa ugu daran waxaan idinkaga baqayo alriyaa istustuskan idinkaga baqiyuu yidhi waa gaalnimo yar uu nabigu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam marka taana waa inuu qalbigiisa uu ka ilaashado liwajhi illaah ilaahay dartiisa iyo ilaahay riddihiisa bis waa inuu u cibaadaysto ilaahay riddihiisa inuu ku gaaro camalkan waa inuu u cibaadaysto mooye camalkan ha lagugu sheego iyo waa caabid ha lagu yidhaaho iyo waa taqi ha lagu yidhaaho iyo ummaddu ha ku oqoonsato hadduu ilaahay u caabudo camalkiisii waa baadil istususku wuxuu buriyaa acmaasha dhan ayuu baabi'iyaa oo u buriyaa midda kale waxaa weeye waa haddana min dani'i ilhimma wa min khisati ilhimma qofka haddana istususka samaynaya waxay deliil u tahay in himadiisu ay dilan tahay oo qalbiga uu ka dilan yahay leanna waxaa weeye camalkaagan inaad ilaahay tusto oo ilaahay riddihiisa aad ku gaarto ayaadba awood u leedahayoo wax la mida aysan jirin riddaha ilaahay arrinkaasaad intaad hoos uga soo dhacday oo hoos uga soo daadegtay ayaad qashanqub oo kale aad camalkaagii dhex dhigto qashanqub camal la dhex dhigo maxaa la mid a inaad makhluuqii istusto makhluuqii inaad camalkii aad ula jeedo makhluuqu ha kugu ammaano waa adigoo qashanqubka dhex dhigay camalkaagii waxaadna awood u leedahay in ilaahay riddihiisii aad ka dhigto qalbigaaga iyo camalfalkaagii marka qofka muraa'iga ah waxaa la yidhaha waa dani'ulhimma waa qof himmadiisu ay aad u liidato qof himmadiisa aad u liidato maxaa yaele wax weynu qalbiga uu awood u leeyahay inuu ku qabto markaasuu wax xunoo bilaasha oon waxba ku tarayn oo laa yadur walaa yanfac oo qof aan geeridiisiina gacanta ku haynin oo noloshiisii aan gacanta ku haynin oo naar iyo janno aan gacan kuu haynin oo hawaab iyo ciqaab aan gacanta ugu haynin uu maantao dhan ku mashquulsan yahay maantao dhan uu ku mashquulsan yahay walxasadi xaasidnimadana waa inuu qofku qalbigiisa uu ka ilaashado oo qof muslima waxa weeye inuusan xaasidin xasadka ulajeeddada laga leeyahay waxa weeye waa tamani zawaali nicmati alkhayr tamani zawaali nicmati alkhayr oo qofka waxa weeye yacni nicmada qofka kale in laga qaado inuu qofku jeclaysto qofka muslimkaa in nicmada laga qaado oo nicmadan dhan ba ilaahay ka qaatuu la jecelya hadduu maal haysto wuxuu tamaninaa qof maalle ma arki karo xaasidkii wuxuu leeyahy yaa maalka ka baabi'iya hadduu qofkani cilmi haysto ma arki karo wuxuu leeyahay yaa cilmi ka baabi'iya haddii owlaad uu haysto ma arki karo wuxuu leeyahy yaa owlaadda ka baabi'iya waa qof marka deni oo qalbigiisu aad u liitow qof deni ahoo qalbigiisu aad u wasakhaysan yahay oo cudurkaa xuni qalbigiisa uu ka buuxow walidaalika waxaa la yidhaha qofka xaasidkaa mar walbaba qalbigiisu mar walbaba ma dego qofka xaasidkaa qalbigiisu ma dego qalbiguu ka gubtaa leanna waxaa weeye adduunyadan qof nicmaysan kama suulayso maalin walba qof nicmaysana ka hor imanaysa ama uu arkay ama deris la noqonayo marka qof nicmaysan hadduu arkaba waa gubana idan mar walbaba isagana qalbigiisii kulayl iyo daba ku shidan nicmada ilaahay uusan arki karin fadlan inuu addoommada ilaahay asagu u naxariisto oo uu wax siiyo iska daaye nicmadii ilaahay siiyey ayuusanba arki karinba waa cudur xun wey acaadana allahu min dalik ilahi naga badbaadiyey subxaanahu wa tacaala walxasadi xaasidnimadii iyo walxiqdi uurku qaadistii xiqdiga qofka muuminkaa ee muslimkaa inuu caloosha wax ugu qaado caloosha inuu ugu qaado xiqdiga waxa weeye waa kitmaanu lqadab waa cadhada qofku inuu qofka caloosha ugu qaado qariyow markuu ka hor yimaadana ilkuhu u caddayna markuu ka hor yimaadana ilkuhu u caddaynaa calooshana balaayu ugu sitaa calooshana balaayu ku sitaaho qofka markuu ka hor yimaadana waa u qoslaa waa sifadii munaafiqiinta lagu yiqiinayo wa taxliyatuhu taxliyatu lqalbi qalbigii qurxintiisii ayaa qofka muslimka waajib ku ah bijamiici alawsaafi tilmaamaha dhammaantood uu qalbigiisa ku qurxiyo tilmaamahaasoo almaxmuudati ee la mahdiyo tilmaamaha sharcigu ammaanay waa inuu qalbigiisa uu ku qurxiyo wadaalika kaalkhlaasi saafigarayn oo kale cibaadada ilaahay inuu u saafigareeyo subxaanahu wa tacaala ikhlaasku waxa weeye waa qasdu llaahi tacaala bilcibaadati waxdah qofku cibaadada inuu ilaahay bes ula jeedo oo qof kale uusan ula jeedinoo qof kale ha kugu ammaanto iyo qof kale aad magac uga heshid midna inuusan ula jeedina ilaahay dartii inuu wax walba u samaynayo watawaaduci tawaaduci tawaaduc isliididdii qofku inuu camalkiisa yasayo cilmigiisa uu yasayo uu leeyahay camal badan ma hayo cilmi badan ma hayo saas inuu leeyahay waa sifo aad u wanaagsan nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man tawaadaca lilaahi rafacahu llah qofku hadduu ilaahay dartii isku yaso ilaaha kor u qaada ilaahay subxaanahu wa tacaala kor u qaaday waman takabara wadacahu llah qofkii iskibriyana ilaahya hoos u dhiga ilaahya hoos u dhiga addunya aakhiraba wa ridaa raalli noqosho oo kale can illaahi tacaala ilaahay xaggiisa laga raalli noqdo subxaanahu wa tacaala bimaa amara wa qadara wa qadaa min khayrin wa sharin wa nafcin wa dur xagga ilaahay wixii kaa soo qaabila waa inaad raalli ilaahay uga noqotidoo qadar khayr ah iyo qadarta sharta ah waad xanuunsan kartaa haddii aad xanuunsato qadar waxaa ku soo wajahday sharahoo naftu ay necab tahay waa inaadan qadarta ilaahay aadan u caroonin oo ilaahay raalli aad ka noqoto wax walboo xagga ilaahay kaaga yimaada wax walboo xagga kaaga yimaada oo qadarta khayrka iyo qadarta sharta dur iyo nafci wixii kuu yimaadaba ilaahay qadartiisa raalli inaad ku tahay oo qalbigaagu uu ku degan yahay qadarta ilaahay aadna og tahay waxyaalo badan oo adiga kaa qarsoon oo asraar iyo xikam ah inay ku dhex jiraan dhibaatada yacni cudurka iyo musiibooyinka xagga ilaahay kaaga imanaya in sir badan ay ku dhex duugan tahay oo la doonayo in lagugu dallacsiiyo in lagugu dallacsiiyo ayaa la dooni marka iskoolka la joogo ama jaamacadda la joogo waxay yaqaanaan nidaam la yidhaha kooras ardayga in kooras loo furo koorasku waxaa weye waxaad dhici karta ardaygii maalan fasalka afraad ahaa in kooras inta loo sameeyo fasalka lixaad ama toddobaad loo bootiyo oo muddo kooban inta casharadii iyo maadooyinka uu qaadan lahaa muddo kooban inta loo soo koobo isagoo afaraad maraya waxaa dhici karta lixaad in loo bootiyo koorasaa la yidhaha marka waxyaalaha humuumtahay walbahaarka adduunyada ku soo wajahay iyo cudurrada ku soo wajahay waa kooras ilaahay uu ku koorsaynayo maxaa la rabaa muddo kooban inuu ilaahay ku dallacsiiyo adigoo afaraad maraya ayuu rabaa ilaahay sideedaad inuu kaa bootiyo fii khilaali shahrin waaxid hal bil gudaheed ayaa lagu koorsaynaa meesha ay dhici lahayd haddii maaragta ay cibaadadan caadiga iyo khayraadkan aad isaga mashquusho in tartiib aad u socan lahayd maqaamaadka ilaahay xaggiisa aad u korayso laakiin musiibooyinka iyo cudurrada iyo humuumta iyo kurbada iyo walbahaarada iyo koorasay leeyihiin cajiib ah oo deg deg ah si deg degaa lagugu dallacsiiyaa marka sir weynaa ku duugan sir weynaa ku duuganoo yacni ha ka nixin qadarta ilaahayna ha u cadhoonin waa lagu koorasayn wey koorasaad ku jirtaa watawakuli tala saarashadii oo kale calayhi cala allaahi tacaala ilaahay in la tala saarto fii kulli alumuur arrimahaaga dhan ilaahay in loo tala saarto tawakulka ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa qadcu nadari can alasbaab asbaabta in yacni qalbiga aad ka goosato maca tahyi'atihaa watamakuni minha adigoo asbaabtii diyaarsaday haddana asbaabta ha ku kalsoonaane ilaahay ku kalsoonaaw subxaanahu wa tacaala oo maalan adigii dukaanaad furatay ganacsiyaad samaysay dukaankan waxaad u furatay in ilaahay yacni sabab uu kaaga dhigo kugu irsaaqo laakiin dukaanka ha tala saaran ha aaminin dukaanku inuu ku irsaaqo ha aaminin dukaanku inuu ku irsaaqee waxaad aamintaa ilahay inuu raasiq yahay ilahay inuu raasiq yahay leanna waxaa weeye asbaabtiioo mutawafir ah asbaabtiioo mutawafir oo kuu dhammaystiran ayaa waxaa laga yaabaa inaad qaddo dukaankiiyo kuu furan ayaa ilahay wuxuu awood u leeyahay inuu ku qadiyo waxba aad ka heli weyso oo isaga dhanba uu gubto uu iscuno isaga dhan uu iscuno marka mar walbaba waxaa weeye qofka asbaabta horta inaad samayso waa laga maarmaan waa sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam asbaabta in la sameeyo waa sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam laakiin haddana qalbigaaga asbaabta ha ku xidhin ee ilaahay qalbigaaga ha ku xiraado qalbigaagu ilaahay ha ku xiraado markaad dagaalamayso hub iyo aad ku dagaalamayso hub aad qaadanayso hubkan ha aaminin hubkan inuu wax ku badbaadin karo isaga ha aaminin laakiin waxaad aamine ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu yahay huwa almuxyi wa huwa almumiit ilaahay isagaa wax dila waxna nooleeya laakiin hubkan inuu wax dili karo wax noolayn karo ha aaminin oo qalbigaaga ka jar asbaabtii yacni inay tahay mujarad اlasbaab isaga isticmaal laakiin qalbigaagu ilahay ha ku xirnaado sababka qalbiga ha ku xirin watawakuli tala saarasho calayhi cala allah ilaahay dushiisa la tala saarto oo asbaabta aan lagu xiraanin oo ilaahay lagu xiraado wasabri dulqaadkii oo kale waa in qalbiga lagu qurxiyo cala albalaaya balaayooyinka lagu sabro walmixani dhibaatooyinka lagu sabro waxyaalaha adduunyadan haddii la joogo waxaa weeye lagama marnaanayo dhibaato iyo mixan iyo kurbo iyo inay ku soo wajahaan arrimahaasoo dhan waxaa loo baahan yahay sifada sabarka waa qaali sifada sabarka qaali wey oo qofka nebigeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi wamaa ucdiya cabdun cataa'an khayran wa awsaca min asabri xadiiskii bukhaari warinayay qofka lama siinin hanti ka khayr badan sabarka hanti sabarka ka khayr badan qofka lama siinin uu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam wallaahu yuxibu asaabiriin aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi kuwa saabiriinta ilaahay wuu jecelyahay kuwa sabra ilaahay wuu jecel yahay sabarka waxaad ku heli maxabat اllahi tacaala ilaah kugu jeclaanayo subxaanahu wa tacaala wasabri sabriddii oo kale cala daacaati daacooyinka lagu sabro waxyaalaha qalbiga lagu qurxinayo waxaa ka mid a daacadu naftu ma jecla nafta waxa weeye ma jecla in masjidka lagu ictikaafo in masaajidka cilmi loo soo raadsado in maaragtahay qur'aankii la aqriyo habeenkii saqdhexe in la soo kaco qiyaamuleyl in loo soo kaco weysada xilliga qabowga in la dhammaystiro oo jidhka lagu dhammaystiro waxyaalahaas mashaqaadkaasoo dhan naftu ma jecla iyadoo naftu aysan jeclayna waxaa la dooni mujaahado inaad ku gasho jihaad inaad la gasho nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi almujaahidu man jaahada nafsah mujaahidka dhabta ah waa qofka naftiisa la jihaadu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam marka nafta waxaa la dooni jihaad in lala galo wasabri sabarkii oo kale can ilmacaasi macaasida iyo dunuubta laga safro naftu way jecesha naftu ilahay in la caasiyo way jeceshahayoo munkarka iyo dembiga iyo macaasida iyo naftu aaday u jeceshahay waxaa la dooni marka in laga xakameeyo naftii in dagaal laga qaado lagu xakameeyo ayaa la dooni macaasidii iyo dunuubtii inna nafsa la'ammaaratun biاsuuq ilaahay wuxuu yidhi nafsaddu waxay kugula talisaa xumaatada iyo dembiga marka xakamee oo la jihaad wahiqatii kalsoonidii oo kale birisqi irsaaqadda lagu kalsoonaado min allaahi ilaahay xaggiisa looga kalsoonaado tacaala ku dhahayo waxyaalaha qalbiga lagu qurxinayo waxaa ka mid ah in risqiga ilaahay aada u tala saaratid oo ilaahay inuu raasiq yahay oo ilaahay risqigaaga intaa adduunyadaba aadan imanin ilaahay inuu hore u qorsheeyey oo hore ilaahay uu kuugu qoray risqigaaga inaad ku kalsoon tahay oo aadan ka welwelin wa buqdi dunyaa adduunyada oo loo caroodo adduunyada oon la jeclaanin oo la naco sida nabigeebanu u nacay sala allahu calayhi wasalam wa cadaawati nafsi wa shaydaan nafsadda iyo shaydaanka oo cadow laga dhigto nafsaddii in cadow laga dhigto shaydaankii oo cadow laga dhigto marba haddii nafsaddii aad u aragto inaysan wax dhiba lahayn waa halaag nafsaddaadu cadowga kuugu daran waa naftaada cadowga kuugu daran naftaada wey waxaa yeele shartii iyo dulmigii iyo xumaatadii iyo dunuubtii macaasidii oo dhan ayay kugula taleen marka nafsaddaada mar walbaba mar walba waxaa la doonaya inaad la hadasho oo waaniso oo wacyi geliso wayajibu calayhi calaa kulli mukallaf qof kastoo mukallafa waxaa ku waajibay xifdu alacdaa'i xibnaha xifdintoodii xibnahaasoo asabcati ee toddobada min jamiici almacaasi macaasida dhammaantood laga ilaaliyo oo laga xafido xibnahaaga toddobada ah waa in xibin walba aad waardiye ka hayso xibin walba si gaara waa inaad u waardiyeyso fayajibu calayhi mukallaf kasta waxaa waajib ku ah xifdulcayn isha xifdinteedii ayaa waajib ah caninadari fiiradana laga xafido ilaa muxaramin shay la xaaraam yeelay la fiiriyo wax sharciguba uu kaa xarimay indhahaga ka waardiye ka ilaali ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas'uula ilahi wuxuu yidhi indhaha waa layssu'aali qalbiga waa layssu'aali dhegahana waa laysweydiin doonaa xibin walba su'aalaha ilaahay hortiisa lagugu weydiin doonaa xibnahaaga marka ilaali maxaa ka mid a waxyaalaha la xarimay wadaalika kanadari fiirintii oo kale ila nisaa'i dumarka la fiiriyo dumarkaasoo alajnabiyaati ee ajnebiga ah haweeney ajnebi kaa ah inaad fiirisoo kale xaaraan wey haweenkiina waa sidaasoo kalea waxaa looga xarimay ragga ajnebiga kaa iyaguna inay fiiriyaan xaaraan wey marka ishaada waa inaad ka ilaaliso yacni cawraadka inaad ku idilaacdo wa nadari alcawraati cawrooyinka fiirintoodana waa in laga xafido indhihii cawro qof muslima cawradiisii inaadan ku fiirin wa nadari fiirintii oo kale waa in laga ilaaliyo indhihii bilistixqaari yasid lagu fiiriyo ilaa muslim qof muslima adigoo yasaya inaad indhaha ku fiiriso adigoo fiirinta ulajeeddada aad ka leedahay tahay inaad ku xaqirto inaad ku xaqirto qofka muslimka waa macsiyo dembihu wanadari fiirintii oo kale fii beyti alkhayri qof kale gurigiisii la fiiriyo bikayri idnihi idni alkhayr hayrkaa idankiisa la'aantiis lagu fiiriyo guryo dad kale ay leeyihiin inaad daaqadoodii ama albaabkiiyo furan aad sidaa u daalacto sidaa aad u qoor jalleecdo xaaraan wey inaad qoor jalleecdo albaabkiiyo furan aad qoor jalleecdo ama daaqadda aad ka fiiriso ama meel guriga uu ka dulduleelo aad ka fiiriso xaaraam wey waa dembi waa inaad iska ilaaliso wa xifdu lisaani carabka xifdintiisii ayaa waajib ku ah qof walba muslima min alkadibi beentii uu ka ilaaliyo waalkhiibati xantii uu ka ilaaliyo xibinta kaleo la ilaalinayo waxaa ka mid ah carabkii carabku waa khatar xubnaha kuwa ugu khatarsan ayuu isaguna ku jira waxyaalaha laga ilaalinayo tusaale ahaan waxaa ka mid ah beentii beenta waxaa weeye ilaahay wuu lacnaday ثuma nabtahil fanajcal lacnat اllahi calى alkaadibiin ilaahay wuxuu yidhi lacnadda ilaahay waxaan yeelnay kuwa kaadibiinta ah oo beenta sheega marka lacnaddu waxay kuu soo jiidi ilaahay inuu ku lacnado ilaahay inuu ku lacnado subxaanahu wa tacaala ayay beentu kuu soo jiidi wa xifdu lisaani carabka ilaalintiisii min alkadibi beenta laga ilaaliyo waalkhiibati xanta laga ilaaliyo waa laba macsiyo dembiyo bini aadamkuna hadda ay iska fududaysteen dadku hadda waa iska fududaystaanoo waxaa weeye culimo iyo caamaba ilaa man raximahu ullah qof ilaahay u naxariistay mooye waa laba dembiyoo layska fududaysto laba dembi oo khatartoodana lew oo layska fududaysto wey xanta ilaahay wuxuu ku tilmaamay walaalkaa oo dhintay hilibkiisa adigoo cunaya oo kale ayuxibu axadukum an ya'kula laxma akhiihi meytan ma jeceshii inuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalkaa oo meyda hilibkiisa inaad cunto walaalkaa oo meyda hilibkiisa inaad cunto kaa aad u agteenna uga wenya aad u agteenna yacni uga xunya laakiin xantii waxaa la dooni karaahiyada heerkaas oo kale inay qalbigaaga ku gaarto sida walaalkaa hilibkiisii aad cuni lahayd oo kale sidaas oo kale in aad u nacdaa la dooni marka xanta maxaa loola jeeda xantiiyuu rabaa sheekhu inuu kuu tacriifiyo wuxuu ku yidhi wa hiya kiibadu xantu dikruka sheegiddaadaw akhaaka walaalkaa aad sheegtid walaalkaasoo almuslima muslimka ah bimaa shay aad ku sheegtid shaygaasoo yakrahu walaalkaa uu kahanayo walaalka muslimkaa wax uu kahanayo u dhibsanayo inaad ka sheegto kaasaa waxaa la yidhaha xan wain kunta aadba ahaatid saadiqan mid run sheegay xataa runba sheeg maalan qofkii waa qof gaaban qof gaaban wey waa dadka gaagaaban wey markaasaa waxaa tidhi qofkaasi fiiriya bal siduu u gaaban yahay iyo intuu la eg yahay fiiriya waa xamat waa xamat ummunaa caaisha ayaa nabigeenu salى اllahu عalayh wasalam waxay ku tidhi yaa rasuula اllahi xasbuka min safiya inahaa qasiira safiya waxaa kaaga filan inay gaaban tahay haddaysan ceeb kale lahayn safiya way gaaban tahay rasuulka ilaahay waa gabar lala qabay ummunaa caaisha radia allahu tacaala canha wa ardaaha nabiga salى اllahu عalayh wasalam wuxuu yidhi caaishoy kelimo waxaad ku hadashay badda haddii lagu qasi lahaa badda dhan ay isbedeli lahayd ay soo uri lahayd badda dhan ay soo uri lahayd maxay tidhi way gaaban tahay bis wax kale ma dhihin wax kale ma aysan dhihin marka waxa weeye wixii ka daranna maxaad u malayn waa gaaban yahay hebel ayaa intaas uu gaarsiiyey nebigu sala allahu calayh wasalam maxaad u malaynay wixii intaa ka weyn wain kunta aadba ahaatid saadiqan mid run sheegaya aad ahaatid midda kale haddana xantu dhibaatooyinka ay leedahay waxaa ka mid a acmaashaadu waxba kugu tari mayso aakhiro dadkii aada xamatay oo dhan ayaa la wareegaya acmaashaadii iyo khayraadkaagii iyo cilmigii iyo qur-aankii iyo xajkii iyo cumradii aad samaynaysay dadkii aada xaman jirto oo dhan ayaa lagu wareejina markaasaad aakhiro waxaad soo bixi adigoo muflis ah oo cayr ah nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi atadruuna man ilmuflis ma taqaanaan muflis qofka la yidhaha sabol cayrta ma taqaanaan saxaabadii waxay yidhahdeen almuflis fiina man laa dirham walaa dinaar sabool annagu waxaan u naqaanaa rasuulka ilaahay qof aan shilin isku furan nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi muflisku waxaa weeye waa qof qiyaamaha la imanaya cibaado aada u fara badan waqad qadafa haada wa akala maala haada wa daraba haada wa safaka dama haada isagoo qofkan dhiiggiisii daadiyey qofkan maaragtaa qadfay oo xantay oo ceeb ka sheegay markaasaa xasanaadkiisii o dhan laga qaataa huy nebigu sala allahu alayh wasalam xasanaadkiisii o dhan ayaa laga qaadaa cabdullaahi almubaarag wuxuu dhihi jiray qof haddaan xamanayo waxaan xaman lahaa yuu yidhi waalidkayga liannahu xasanaadkayga waalidkayga qof uga xaqle ma jirtuu yidhi ilaa xantiisaoo xasanaadkaaga kaa baabi'in mayso qofkii xasanada soo qaadan maayo haddayba dhici lahayd uu yidhi inaan qof xanto haddayba dhici lahayd inaan qof xanto waalidkaydaan xama lahaa yidhi yacni maba xantuu ula jeedaa dadba dadba anigu ma xantuu ula jeedaa laakiin lacalla hadday dhici lahayd inaan dad xanto waalidkayaan xama lahaa yidhi maxaa yeelay ajirka iyo khayraadka iyo aan samaynayo waalidkaygu walba ha iga qaataan uu yidhi qiyaamaha qiyaamaha walba iyagu ha iga qaataan imaamu albukhaari raximah اllahu tacaala wuxuu dhihi jiray maktabtu axada bacda an calimtu ana algiibata xaraam weligay qof ma xaman uu yidhi marba haddaan ogaadayba xantu inay xaaraanta markii daalibulcilmiga ahaa oo cilmiga aan akhrisan jiray markaan kitaabka ku akhrikay xantu waa xaaraan markaasaa iigu dambaysuu yidhi waa sidii dadkii ahlullaahi ay ku maqaam gaareen dadkii ahlullaahi waxay ku maqaam gaareen oo ilaahay u aqbalay subxaanahu watacaala waa tadbiiqa shareecada waxay maqlaan ayay tadbiiqin jireen ay ku camalfali jireen saasay wax ku gaareen wa min annamiimatina waa inuu carabka ka ilaaliyo carabka waa inuu ka ilaaliyo namiimada isku diraalaha isku diraalaha laba qof oo muslim oo dhexdooda dab laga shido ama laba cidoodoo derisa oo dhexdooda dab laga shido ama laba qabiil oo heshiisa oo laysku diro oo dab laga shido waa inuu qofku carabkiisa ka waardiyeeyo oo uu ka ilaaliyo wa hiya namiimadu naqlu kalaami innaas waa dadka hadalkoodii hadalkaa guurintiisii bacdihim dadka qaarkood hadalkooda oo ilaa bacdin qaarka kale loo soo guuriyo biqasdi alifsaadi waalfitnati fasaadin iyo fidno ulajeeddadeedana loo soo guuriyo hadalka qofkanuu hadal ka soo qaadi qof kaluu u geyna ulajeeddada muxuu rabaa dadkaa qalbigoodii inay maaragtaahay cuqdad ay isku qaadaan oo ay dagaalamaan oo qalbigoodu uusan isku caafimaad qabin ayuu dooni waa waxyaalihii yacni cadaabulqabriga waxyaalaha keenay ka mid tahay namiimada nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiis bukhaari iyo muslim ay warinayeen laba qabriyuu soo maray nebigu sala allahu calayhi wasalam markaasuu wuxuu yidhi innahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiir labadan qabri cadaabaa ku socda yidhi lagumana cadaabayo wax weyn ee waxay fududaysan jireen ayaa lagu cadaabaya labadaa qabri mid wuxuu ku sheegay nebigu sala allahu calayhi wasalam ama axaduhumaa fa kaana yamshi binnamiima labada qabri mid ka mida dadku isku diri jiruu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam namiimada khatar wey wa min alistihzaa jeesjeeska bilmuslim lagu jeesjeeso waa in laga ilaaliyo laga xafido carabka waasukriya jeesjeeskii waa in carabka laga ilaaliyo qof muslima cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo diintiisa iyo karaamadiisii lagu jeesjeeso wadaxiki qosol waa in laga ilaaliyo carabkii istikfaafan liajli istikfaaf fududaysi darteed qof muslimoo la fududaysanayo habkaas loo qoslo waxtiqaaran liajli ixtiqaar yasid darteed loo qosloo lahu muslimka la yasayo hab wuxuu u qosli uu ulajeeddadiisa iyo hadafka uu ka leeyahay ay tahay qofka muslimka inuu ku fududaysto oo inuu ku yaso uu ula jeedo waa xaaraan wey macsiyo wey wa xifdulyadayn labada gacmood ilaalintoodii weye min atadfiif nusqaaminta laga ilaaliyo filkayli beeggii iyo walwasni miisaankii la nusqaamiyo waa in markaad ganacsado tahay beegga iyo miisaanka inaad iska ilaaliso waa laga maarmaan waylun lilmudafifiin ayaa ilahi yidhi subxaanahu wa tacaala cuquubo iyo naar waxay u sugnaatay kuwa mudafifiinta ah oo beegga iyo miisaanka khayaano ku sameeya oo wuxuu samaynaa beeggii miisaankii maalan koombadii si wanaagsan u beegi maayo miisaankii markuu wax miisaaminayo waxbuu ka nusqaamina waa cuquubo waalkhiyaanati khiyaanadii waa inuu ka ilaaliyo gacmihiisa wasariqati tuuganimadii inuu wax ku xado gacmihiisa waa inuu ka ilaaliyo gacmihiisa inuu wax ku xado waa inuu ka ilaaliyo wa saa'iri alumuuri arrimaha dhammaantood waa inuu ka ilaaliyo arrimahaasoo almuxaramati ee la xarimay wax walba oo gacanta in lagu sameeyo la xarimay waa inuu ka ilaaliyo wadaalika kalqatli dilkii oo kale qof muslima inuu dilo gacmihiisa uu ku dilo iska ilaaliyo wa darbi garaac bikayri xaqin xaqdarro inuu qof muslima uu ku garaaco xaqdarro qof muslima inuu ku dilo waa inuu iska ilaaliyo wa xifdu rijlayni labada lugood xifdintoodiibu min almashi socodka iyagana laga ilaaliyo fii sicaayatin diriddiina markaas uu u socdo bimuslimin qof muslima uu ku diro waaligii aw qatlihi ama qofka muslimkaa dilkiisii uu u socdo inuu ku diro qof kale sicaayada waxaa loola jeedaa waa asacyu ila alamiiri sicaaya waxaa la yidhaha asacyu ila alamiiri wa naxwi waa socodkoo amiirkii wixii la mida qof lagu diro qof amiirahoo yacni meel ka talinayo ama maxkamad jooga ayuu qof muslima ku dir been iyo markhaati beenaad intu intuu isku soo dubarido ayuu ku diraa qof muslima markaasaa qofkii muslimkaa la xabisi isagoon waxba qabin oo beri ah oo qofkii muslimkaaha lagu xukumi dil lagu xukumi oo xabsi lagu xukumi isagoo beri ah isagaana ka shaqeeyey isagaa ka shaqeeyey wa xifdu rijlayni labada lugood ilaalintoodii min almashi socodka laga ilaaliyo fii sicaayatin diriddii oo lagu socdo qof muslima lagu diro bimuslimin muslimkii isku diraalo loogu socdo aw qatlihi ama dilkiisii loogu socdo labada lugood in laga ilaaliyo aw amase maa iyo ladii kii laga ilaaliyo lugihii iyo gacmihii yaduruhu qofka muslimka dhibi kara bikayri xaqin xaq la-aanna lagu dhibo qofkii muslimka ahaa wax muslim dhigaa dhibaaya oo dhibi kara lugahaaga ha ugu soconin wax qof muslima dhibkiisaba ah iyo wakayri daalika almadkuur kaa la soo sheegay kayrkiisoo min kulli maa shay kasta ah shaygaasoo xaruma almashyu socodku uu xaaraam yahay ilayhi shaygaa loo socdo wax walba oo in loo socdaalo ay xaaraam tahay lugahaga ka ilaasho wa xifdu lfarji cawrada ilaalinteedii wey cawradana waa in laga ilaaliyo min azina zinada waa in laga ilaaliyo cawradii walliwaadi liwaadkii liwaadka waxaa weeye waa dabada oo looga tago dabada maaragta xagga dabada qofka looga yimaado wey dabada qofka xagga dabada looga imaanayo waa inuu qofku iska ilaaliyo liwaadku waa xaaraam waa qowmuluud qowmuluud waxaa loo halaagay waxaa weeye macsiyada ugu weyneyd oy samayn jireen raggay dabada uga tegi jireen ragga ayay dhinaca dabada uga imaan jireen qofku xaaska uu qabo xataa waa xaaraan inuu liwaadku sameeyo oo xagga dabada uga yimaado xaaraan weeye qadcan walliwaadi liwaadkii inuu ka ilaaliyo cawradiisa walistimnaa mani keeniddii waa inuu ka ilaaliyo cawradiisa bilyaddi gacanta uu mani isaga keeno inuu gacanta mani isaga keenana waa inuu cawradiisa qofka ka ilaaliyo waa xaaraan wey wa xifdulbadni calooshana waa in la xafido min kulli muxaram shay kasta oo la xarimay calooshaada ka waardiyeyso wadaalika midlu akli riba ribada cunideedii oo kale ribada la cunayo oo kale ama ha noqoto riba alfadli ha noqoto ama ha noqoto riba nasii'a qaybaha ribadu ay qaybsanto o dhan xaaraan wey wa shurbi kulli muskirin maandooriye kasta cabiddiisii waa in caloosha laga ilaaliyo khamradii shiishadii waxyaalihii maaragta xashiishkii la cabayey waxyaalaha noocaas oo kale ah kulli waa in caloosha laga waardiyeysto o laga ilaaliyo wa akli maali lyatiim maalka agoonka cunidiisii waa in caloosha laga waardiyeysto oo laga ilaaliyo yacnii amwaasha xaaraamta ah qof muslima maalkiisoo dhan inaad xaqdarro ku cunto iyadoo xaaraan ah haddana waxaa ugu daran oo ugu dembi weyn qof agoon ah oo naxariis isagiiba kaaga baahna inaad dulmiso maalkiisii aada khiyaanto oo xaqdarro aad ku cunayso ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman innamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslowna saciira ilaahay wuxuu yidhi kuwa agoonta maalkooda cunaya waxay cunayaan lacag iisan u malaynin iyo beriise waxay cunayaan waa naar caloosha waxay ku shubanayaan waa dhimbilo naar buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wa akli maali lyatiim maalka agoonka cunidiisii in laga waardiyeysto oo laga ilaaliyo waa waajib calooshii waxyaalaha cajiibkale waxaa ka mid a hay-aadka qaarkood ayaa waxay samaynayaan agoona waxaa la leeyahay waxaa loo aruuriyo agoon ayaa waxaa la leeyahay waxaa loo aruuriyo markaasaa qofkani wuxuu ka soo saxiixana qofkii muxsinka ahaa in yacni kulleejkan ay ku jiraan oo uu ku xanaanaynayo ugu yaraan shan boqol oo agoona uu nafaqaynayo waxaa laga yaabaa kulleejkiina inay ku jiraan siddeetan ama sagaashan agoona magacoodii iyo madaxoodii iyo sumcaddoodii wuxuu ku soo qaatay maal waxaana laga yaabaa maalkaa magacoodii uu ku soo qaatay boqolkiiba toban inuusan ka siinin agoontii boqolkiiba toban inaysan dhammayn intuu ka siinaye inta kale akoonkiisii uu ku shubto ama ganacsigiisii uu ku darsado walciyaadu billah waa khatar waxyaalaha waddanka halaagay ayay ka mid tahay qof walboo foundation ka shaqeeya ilaa man raximahullah qof ilaahay u naxariistay maahane foundation qof walboo ka shaqeeya oo hay-ad madax u ah saasaa loo badan yahay qof dhif ah oo ilaahay uu badbaadiyey oo ilaahay u ilaashaday maahan walidaalika waxaa weye maxaa yeelay wuxuu ku xihan yahay kulligiis min bidaayati ilaa nihaayati waxay ku dhihsan yihiin khayaanay ku dhisan yihin maxaa yeelay waxay ku leeyihiin qaarkood haddaadan khayaanadaas oqoonin yacni foundation ama hay-ad ha samaysan inay ku leeyihin khiyaanada haddaan oqoonin maxaa yeele ninkan isagu markuu leeyahay shan boqola meeshan xeradan iigu jirto agoon markuu leeyahay kuu ka soo saxiixayey isaguna beentaasuu ku soo saxiixa kii kaloo isaguna ka sarreeyey beentaasuu ku soo saxiixay ilaa maa laa nihaayata lah saasuu marka wuxuu yahay nidaam musalsal ahoo been sidaa u socda w xaaraan wey khatar wa kulli maa shay kasta waa in caloosha laga ilaaliyo o laga waardiyeeyo shaygaasoo xarama allahu tacaala ilaahay uu xarimay oo min alma'kuulaati waxyaalaha la cunayo iyo walmashruubaat waxyaalaha la cabaya ah wax walbo ilaahay uu xarimay oo wax la cuno iyo wax la cabo ah kulli waa inaad calooshaada ka waardiyeyso wayenbagii lilmu'mini alcaaqili qofka muuminka ah ee caaqilka ah waxaa u habboon an yakuuna inuu ahaado khaashican qof khushuucsan inuu ahaado waa laga maarmaan oo markaad yacni salaada tukanaysid markaad qur-aanka akhriyeysid markii wacdiga iyo muxaadarooyinka aad dhegaysanaysid waa inay saamayn kugu yeeshaan qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun ilaahay mu'miniinta wuxuu ammaanay kuwa khushuuca sifada khushuuca sifo qaali wey sifo qaaliya wey إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وصفة الأنبياء أنبياء إلهي وحكوت المامي وكانوا لنا خاشعين وأنه خشوع جري صفة ويهم خاشعا وإن وهذا أدون خشوعة أدون كاسو هدنا خاشعا سو متواضعا هدنا إسليدة وعمل كيس أنا أركينين خائفا وإن وهذا مد بقية وجلا مد والولية وإن وهذا وعقوبة إلهي عذابك إلهي كولولية mushfiqan mid cabsanaya waa inuu ahaado min khashyati اllah liajli khashyati اllah ilaahay cabsidiisa dartiis waa inuu la baqayo oo ilaahay cadamadiis iyo heybadiis waa inay qalbigiisa ku wen yihiin qalbigiisa heybada ilaahay waa inuu ku wen yahay ilaahay qalbigiisa qofka zaahidan mid yaso waa inuu ahaado fi dunya adduunyadana waa inuu iska yaso wax weyn baa adduunyadu agtiisa aysan ka ahayn nabiga salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi low kaanat اdunya tazinu cinda allahi janaaxa bacuuda maa saqaa kaafiran minhaa sharbata maa adduunya haddii garab kaneeca ay dhan tahay gaal ilaahay subxaanahu wa tacaala galaas biyaa kama cabsiiyeen hal marba ilaahay kama cabsiiyeen gaal garab kaneeco haddii ay miisaan ay dhan tahay adduunyo garab kaneeca xataa ma dhamma marka waxaas waa inaysan kaa mashquulin ilaahay ridihiisii iyo jannadiisii iyo mustaqbalkaagii qaanican waa inuu ahaado muslimku qof ku qanca bilyasiiri wax yar waxaas yaroo minhaa adduunyada ka mid a wax yaroo adduunyada ka mid haddii kaa soo gaaraan isaga qanac isaga qanac ogaawna wixii adduunyada lagaa ilaaliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaa hayay inayba khayr ku yihiin inuu ilaahay kaa xafidiyo oo maalka faraha badan iyo dhalaalaalka faraha badan ilaalinta lagaa ilaaliyey inay khayrba ku yihiin waa inaad maaragtaahay ogaatid nabiga sala allahu calayh wasalam saxaabadiisa qaybo ka mid ah waxay u sheegeen fakri fakrii nabiga ka sheegtee ay u sheegteen sala allahu calayh wasalam markaasuu wuxuu yidhi haddaad ogaan lahaydeen waxaa ilaahay agtiisa idin yaalla lasdadtum faqra waxaad sii siyaadsan lahaydeen faqriyaad sii siyaadsan lahaydeen haddaad ogaan lahaydeen waxaa ilaahay agtiisa idin yaalla oo kaydka ah khasaa'inta ilaahay munfiqan waa inuu yahay mid bixiya lilfaadili can xaajatih wixii dantiisa ka soo haray oo mimaa iladii kii ah fiyadihi gacantiisa ku jira wixii maalkaaga ah oo gacanta ku jira oo bilkaaga iyo xawaa'ijtaada ka soo haray waxaa fiican inaad iska sadaqaysato dadka mu'miniinta ah dadka ducafada ah agoonta iyo masaakiinta iyo fuqarada inaad ku sadaqayso naasixan inuu ahaado mid u naseexeeya licibaad illaahi tacaala addoommada ilaahay waa inaad u naseexaysid qof jaahila haddii aad aragtid inaad wax barto aad wax u sheegto qof munkar samaynaya haddaad aragtid gacanta aad ka qabatid waanisid wacyi gelisid mushfiqan calayhim addoommada ilaahay waa inuu u baqo oo cuquubada ilaahay iyo cadaabka ilaahay inuu uga baqo ayaa la doonay raxiiman bihim raxiiman inuu yahay mid u naxariista bihim addoommada ilaahay inuu u naxariisto waa laga maarmaan mushfiqan bimacnaa khaa'ifan mushfiqan inuu u baqo calayhim addoommada waa inuu uga baqo macaasida inuu uga cabsado addoommadu yidhaaho macaasida ilaahay iska ilaaliya raxiiman inuu u naxariisto bihim addoommada ilaahay inuu u naxariisto aamiran bilmacruuf macruufka inuu dadka amro wixii wanaagga inuu dadka u sheego naahiyan can ilmunkar munkarka inuu dadka ka nahiyo ka reebo musaarican fi lkhayraat khayraadka inuu u degdego salaadda safka hore uu ka tukado yacni soomkii waajibaadkii sunnooyinkii mar walbaba inuu mar walbaba safka hore u taagan yahay wixiiba khayra wixiiba khayra safka hore inuu ka taagan yahay mulaasiman lilcibaadaat cibaadaadka inuu laasimo in xiise cibaadadu ay kaa noqoto xisaalow cibaadada aad ku noqoto ma aha waxaa la rabaa cibaadada raatib inay ku noqoto daa'iman ilaa ilaahay aada la kulmayso wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin ilaa ilaahay wuxuu yidhi mowdku kaaga imanayo rabbigaa cibaadadiisa hay daaciyan ila alhuda hanuunka waa inuu dadka ugu yeedho kahiira alxayaa xishoodkiisa waa inuu badan yahay sida nabigeenu ahaa jiray sala allahu calayhi wasalam qof xishood badan waa inuu yahay qaliila aladaa dhibkiisu waa inuu yar yahay qof muslimaba uusan dhibin qaliil aladaa waxaa loola jeedaa ay cadiimahu qaliil bimacnaa cadiimu qaliil aladaa cadiima aladaa dhib oo dhan waa in laga waayo dhib oo dhanba waa inuusan lahayn qof muslima carabkiisa inuusan ku dhibin gacantiisa uusan ku dhibin uurkiisa iyo adinkiisaba uusan ku dhibin saduuqa lisaani carabkiisu inuu run badan yahay qof run badan qaliila alkalaam hadalkiisu waa inuu yar yahay oo hadalka faraha badan waxaa weeye waa qaswatun lilquluub hadalka faraha badan waxaa weeye qalbiguu engejiyaa qalbiguu qallaliyaa baran biwaalidayhi labadiisa waalid waa inuu baari u yahay wasuulan liaqaaribihi qaraabadiisoo dhan waa inuu xidhiiriyo waduudan liikhwaanihi walaalihiisa muslimiinta ah waa inuu jecel yahay khayrkana uu la jecel yahay caafimaad uu la jecel yahay cilmi uu la jecel yahay inay wanaag helaan qof walboo muslima inuu wanaag u gaaro uu la jecel yahay qofna uusan xaasidin yakhaafu rabbahu rabbigiisa waa inuu ka cabsado wayarjuu raxmatahu ilahay naxariistiisa waa inuu rajeeyo wayucdi uu wax bixiyo markuu wax bixinayo lilaahi liajli illaah ilaahay dartiis oo dan kale uusan wax u bixinayn muxiban uu jecel yahay lilaahi wa rasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa sala allahu calayh wasalam waa inuu jecel yahay wa asxaabihi rasuulka asxaabtiisa waa inuu jecel yahay sala allahu calayh wasalam wa ahli beytihi nabiga ahlu beytkiisii qaraabadii nabiga sala allahu calayh wasalam ahlu beytkii nabiga sala allahu calayh wasalam waa inuu jecel yahay waalculamaa culimmadana dadka ahlulcilmiga ah waa inuu jecel yahay waالصaalixiina dadka wan wanaagsan waa inuu jecel yahay nabiga salى اllahu عalayه wasalam wuxuu yidhi almar'u maca man axaba qofku cidduu jeclaado ayuu aakhiro micigiisa noqona haddaad dad xuxun jeclaatid dadkaa xuxunaad micigiisa iyo safkooda ayaa lagugu soo shirinaa qiyaamaha dad wan wanaagsan haddaad jeclaatidna dadkaa wanaagsan safkoodaad noqon doontaa xasana danni maladiisu waa inay wanaagsan tahay bijamiici اlmu'miniin mu'miniinta dhammaantood waa inuu maladiisa ku wanaagsan yaho qofka muumina khayr waa inuu u maleeyo hadduusan qofka muuminka ah wax calaaniyaahoo muuqda hadduusan ku arkin amuu saas aaminsan yahay amuu waxaa caloosha igu hayaa amuu waxaa iga aaminsan yahay waxaasoo dhan waxa weeye waa makaayidu shaydaan waa wax shaydaan uu doonayo inuu kugu khayaano qofka muslimkaana uu kugu diraw qofka muuminka ah oo dhan khayr isaga male khayr isaga male fanas'alu اllaha tacaala ilahay waxaan weydiisanaynaa an yukhalliqanaa ilahay inuu nooga dabeecad dhigo وأحبتنا iyo dadka aan jecelnahay بجamيiع الأوصاaف tilmaamaha dhammaantood ilahay inuu dabeeco nooga dhigo tilmaamahaas alxamidati ee la mahdiyey وayujaridanaa ilaahayna uu naga saafi gareeyo min جamيiع الأوصaafi tilmaamaha dhammaantood tilmaamahaas adamiimati ee la eedeeyey oo xuxun وayرزuqanaa ilahay uu nagu irزaaqo kamaal الmutaabaca raacidda dhammaystiran binebiyina nabigeenna aan raacno salى الlahu عalيه wasalam وxabiibina xabiibkeenna aan raacno وman ruux aan raacno ruuxaasoo lahu isaga alminatu gallad nugu leh calaynaa dusheennana gallad ku leh ruuxa dusheenna galladda ku leh inaan raacno sayidinaa sayidkeenna moxamedin sala allahu calayhi wasalam fii jamiici alaqwaali waalafcaal hadalladeenna dhammaantood inaan nabiga ku raacno sala allahu calayh wasalam waalafcaal ficiladeenna dhammaanteedna inaan nabigeena ku raacno sala allahu calayh wasalam waalaxwaali xaaladaheenno dhan inaan nabiga ku raacno sala allahu calayh wasalam ilaa nebigu waxaa weeye naftaada waa kaaga xaqnimo badan yahay annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim ilaahay wuxuu yidhi nebigu mu'miniinta naftooda waa uga xaqnimo badan yahay naftaada nabigaa kaaga xaqnimo badan sala allahu calayh wasalam hadduu kaaga xaqnimo badan yahay oo sidaa qofku uu aaminsan yahana waa inuu raaco hadyigii iyo jidkii nabiga sala allahu calayh wasalam innahu ilaahay calaa maa iladii ka yashaa uu doonayo qadiirun ilaahay isagaa awooda wa bilijaabati ajiibidda ducada inuu ilaahay naga aqbalana jadiirun ilaahay isagaa ku habboon wa haadaa kan hadalkan aakhiru maa ayoladii kii kan ugu dembeeyey yasarahu allahu tacaala ilaahay uu fududeeyey oo min jamci haadaa kan kulmintiisii ah kaasoo almatni matniga matnigaasoo alladiifi ee yar kitaabkan yar halkaasuu ku dhammaaday yidhi sheekhu kitaabkaasoo fii maa ayoladii kii ku sugan yaxtaajuhu maaga uu u baahan yahay kullu mukallaf qof walba mukallaf oo qaangaara waa kitaabu u baahan yahay mukallafkaasoo wadiicin ee hooseeya oo liita ow shariifin ama sharaf leh qof mujtamaca dhexdiisa magac iyo maamuus ku leh iyo qof aan magac lahayn labaduba waa u baahan yihiin kitaabka labaduba isku si ayay kitaabka ugu baahan yihiin jacalahu allaahu ilaahay kitaabka ha ka yeelo khaalisan liwajhihi ilahay wejigiisa mid saafi u ah oo alla dartiis loo alifay alla dartiisna loo akhrisanayo wejigaasoo alkariimi ee wanaagsanaa wa sababan sabab ilaahay kitaabka ha uga dhigo lilfawzi liibaan bijannaati naciim jannaatu naciim lagu liibaano walxamdu mahadna lilahi ilaah u sugnaaday allahaasoo rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa wasala allahu allahu naxariisto calaa sayidina sayidkeena moxamedina sala allahu calayhi wasalam wacalaa aalihi ahalkiisii wasaxbii asxaabtiisa allahu naxariisto ajmaciina dhammaantood aamiin wallahu subxaanahu watacaala aclam sal